bismillaah waad mahadsan tahay hashim cabdinaasir saacaddu markay shan saac iyo rubi wakhtiga falastiiniyiinta waxaa marinka khaze ka dhaqan galay heshiiska xabad joojinta ay saddex maalin ka hor gaareen kooxda muqaawamada falastiin iyo kiyaanka sahyuuniga aroornimadii hore maanta ay dadku bilaabay inay bogaadiyaan oo ay si muuqata iskugu soo baxaan iyagoo tagbiirsanaya bogaadinayana sumuudka iyo sabarka ay muujiyeen si gaar ah noogu mahadcelinaya wiilashooda waxiska caabinta ee ku dhawaa shan boqol oo maalmood la sabartamaya cadowga sahyuuniyadda muuqaalo iyo mushaahadiye ka turjumaya farxadda dadka muslimiinta ee khaza kuwaasoo shekelaan anaguna aan la qaybsanayno oo aan la faraxsannahay ayaa baraha internetka sida mawjadaha oo kale u qabsaday aadna la iskula dhex marayey warbaahinada ka soo warramaya marinka khaza ayaana soo tabinayaa si gaar ahaan telefishinka laga leeyahay qatar iyo aljaziira durba markii uu dhaqangalka heshiiska bilowday ayay dadku ka soo baxeen xerihii iyo goobihii ay muddada dheer ku sabrayeen waxaana qof walba uu beegsaday halkii uu degnaa goobtiisiiyo ganacsiga ama halkii uu wax ku baranayey muuqaalada ka imaanaya waqooyiga khaza ayaa ah kuwa leh saameyn xoogan inkastoo marinka khaza oo idil dadku ku dhibaataysanaayeen muddo dheer haddana muslimiinta ku nool waqooyiga khaza xaalkooduu ka darnaa dadka kale oo boqolkii maalmoodii lasoo dhaafay waxaa halkaasi ka socday isirsifeen wax lagu tilmaami karo oo ay geysanayeen ciidamada yuhuudda markii ugu horreysay jabaaliya ayaa la soo bandhigay dadkuna si xorriyad leh ayaa halkaas u tegayeen waxaana fajicso leh dimaarka iyo burburka halkaasi ka dhacay oo ay kaambarooyinka soo duubeen waxaadna markaad aragto waxaa halkaasi ka dhacaya sida wallaa u sugay muslimiinta halkaasi ku nool aad dareemaysaa cadamada allah subxaanahu wa tacaala iyo weyninkiisa iyo in ciddii usiga samir ku ilhaamiyo aanay jirin cid awood u sheegan karto awood kastoo ay leedahayba marka waa wax lala yaabo runtii waxa ka dhacay marinka khaza waxaa keliya lagu micnayn karaa in halkaas ay ka dhacday mucjiso rabbaani ah oo shacban awood lehen baa waxaa iskugu tagay kuwa ugu dulmiga badan wakhti xaadirkan uu ah maraykanka iyo yuhuudda saasoo ay tahana waxba waa laga qaadi waayey dhabteena cisada waxaa iskale allaah rasuulkiisa iyo inta mu'miniinta ah dadka muslimiinta ee ku nool marinka khaza maanta way uga duwan tahay maalmihii kale dadku way takbiirsanayaan way faraxsan yihiin waxayna iskugu hambaliyeenayaan guusha iyo nasriga uu allaha ka siiyey yuhuudda xaaqidiinta ah هذه العربات لهؤلاء ال- ما زلنا كم نرصد في هذه اللحظات haashimow waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah in kastoo reer khaze ay qabsatay dhibaato adag haddana aanay marnaba hilmaamin walaalahooda kale ee muslimiinta ah dad iskugu soo baxay magaalada deeriilbalax ayaa ku dhawaaqayay halkudhibyo dhiirigelinna oo ku socta muslimiinta suuriya kuwaasoo iyagana dhowaan iska dulqaaday cadowgii nuseeriyada kadib toobannaan sano oo ay ku jireen gumaysi waxayna reer khaze leeyihiin allah ayaa ku mahadsan oo khaze iyo suuriya buxur ka dhigay marka waxaad dareemaysaa in dadka ku nool shaam gaar ahaan khaza ay ka duwan yihiin dadka kale ee maanta dunida ku nool runtiina waa allah u dooray inay maraykanka iyo yuhuudda wada socdo ay sanka dhulka ugu jiidaan islaamnimadoodana ay wax gorgortan ah ka gelin arrimaha xusida mudan waxaa ka mid a la arkayo in weli awoodda muqaawamada falastiin ay tahay mid isiyaasato oo jirta durbo waxaa wadooyin kala soo dhoobay ciidamo aad u fara badan kuwaasoo sugaya ammaanka kana hortagaya wax walboolid ku ah farxadda muslimiinta rafax oo kale waxaa lagu arkayay ciidamada aadka u hubaysan ee muqaawamada falastiin ka tirsan waxaana la mid ah khanyunis iyo khaza tani marka waxay ka tarjumaysaa inaanu netanyahu dhigyacabkii gumaaday ehelkeena aanu ku guulaysan ujeedkii uu lahaa oy ugu horraysay inuu reer khaza micyaha ka siibo oo uu ka dhiga dad u hoggaansamo rabitaankiisa iyo kibirkiisa maanta netanyahu isagoo dullaysan oo weliba ilmeynaya sida laga soo xiganaya warbaahinada yuhuudda ayuu oggolaaday heshiiska dulilimada ku ah kiyaankiisa dhiciska ah hanjaabaadihii uu jeedinayana waxaa ka weynaaday awoodda allah casa wajal iyo sumuudka iyo adkeysiga walaalihina reer falastiin kuwaasoo runtii mudan in looga daysado samirka waxaa kaloo xusid mudan haashimow in durbaba marinka rafax ay ka soo gudbeen boqolaal gawaarida xamuulka qaada ah kuwaasoo ay ku raran yihiin raashiinka noocidiisa kala duwan qaybna ka ahaa qodobada heshiiska hay-adda norway ee qaramada midoobe taabaxsan waxay sheegtay in hadda ay gacanta ku hayaan ilaa iyo afar kun oo gawaarida xamuulka ah oo ay ku raran yihiin gurmad kala duwan kuwaasoo maalmaha soo socda si xiriira usoo gali doona marinka khaza dhanka kale garabka militariga ee ciisudiin alkhasaam waxaa qoraal kooban soo dhigay barta telegramka abuu cubayda isagoo tilmaamaya in saacadaha soo socda ay wareejin doonaan ilaa saddex maxbuus oo ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayeen saddexduna waa haween waxaana laba ka mid a yeystaan dhalashada romaaniya iyo ingiriiska laakiin si guud waa yahuud waxaana lagu wadaa daqiiqadahana sugaadan in lagu wareejiyo hay-adda sariibka cas ee ay dadka ugu yeedhaan laanqarta cas si guud waxaa laama hadi yahay in gumaadkii muslimiinta khaza lagu hayay uu joogsaday muslimiintan iyagoon isdhiibin ay ka guulaysteen yuhuuddii dulmiga iyo xadgudubka ku tilmaamnaa maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in daaha laga rogo qisas iyo sheekooyin jawaanib kala duwan leh kuwaasoo ka tarjumaya sanduuqa madow ay ku keedsan yihiin xogaha cajaa'ibta iyo wacdaraha ay muslimiinta khaza dhigeen wax ku dhow shan boqol oo maalmood si la mid a sidaan usoo gudbin jirnay jaraa'imta yuhuudda iyo sumuudka walaalaheena khaza tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanulaksa waxaa maalmahana soo aadan soo gudbin doonaa hadba xaaladda khaza halka ay marayso iyo sheekooyin la xidhiidha sumuudka muslimiinta khaza ee la huba in maalmahana soo aadan wax badan daaha laga feedi doono